الله الرحمن الرحيم key almasderiya keyda masderiyada ah ayaa kamida waxyowga wax lagu nasbiyo wabikey baa lagu nasbiyaa almasderiyati ee masderiyada ah wayunsabu bilan bay ku cadfan tahay bilantii wabikey baa lagu nasbiyaa almasderiyati ee masderiyada ah waxaa masderiye loogu bixiyey masder bay samaysaa jumlada ka dambaysayna ka samaysaa naxu likay laa ta'saw si aydaan u werwerin likay laa ta'saw marka aan doonayno kaydaasi waa tii caamilka ahayd ee wax nasbinaysay laadaasina waxba ma samaynayso ma waa naafiyuuna maaha caamilo ta'saw waa ficil mudaarico afcaalu lkhamsaa waa mansuub caamilka nasbiyey waa kayda calaamatu nasbuhuna waa xadfu nuun wabikay baa lagu nasbiyaa almasderiyati masderiyada ah naxu likay laa ta'saw oo kaleba weeyaan haddaba kaydu marna waa masderiyo marna ma aha masderiyo saddex qaybood ayaa ay kaydu noqotaa af carabiga mar waa masderiyo oo waa tan aynu joogno marna kaydu waa xarfu tacliil oo kaymah baa la yidhaha lima kaymah kaymah waa xarfu tacliil bimacnaa lima ah marna waa istifhaamiyo kayfa oo fa'da la jaray weeyaan kayfa oo fa'da la jaray kay bay noqonaysaa kay tajnaxuuna ilaa silmin wamaa wamaa tugiru muxuu odhan jiray shaacirkii gabayaagu waa ka odhanaya kay tajnaxuuna ilaa ilaa silmin wamaa tu'irat qatlaakumu walada alhaijaa'i tadarimu kay tajnaxuuna kay tajnaxuun seed ugu leexanaysiin ilaa silmin heshiis laba reeroo islaayey oo reer qacan xuni ku dhacday ayaa reerkii qacanta xun ku dhacday ayuu heshiis haddana codsaday reerkii kale qacanta xun geystayna weli way soo taagan yihiin markaasuu gabayaagoogu yidhi kay tajnaxuun kayfa tajnaxuun sidee baad ugu leexanaysiin ilaa his ilaa silmin heshiis seed maanta nimankaa ula heshiin kartiin wamaa fu'ira tiyoon loo soo aarin qatlaakum raggiinni la wada laayey buu yidhi raggiinni la laayeyba weli looma aarine heshiiskaad sheegaysiin waa maxay walada alhaijaa'i tadanimu dagaalka ololkiisiina weli ma qaboobino waa kan halkan ka shidmaya buu yidhi dagaalkiina halkanuu ka shidmayaa weli nimankii qorigii mayn dhigin dadkiinnii la dilayna looma soo aarin sidee baad heshiis u qaadan kartiin kaydaasi waa bimacnaa kayfa annaasibuka haddaba wax nasbiya athaani ee labaad kay weeyaan wa innamaa takuunu waxay noqotaa kaydu naasibatan mid wax nasbisa idaa kaanat markay tahay masderiyatan masderiyo bimansilati an an meesheeda taallo oo kale haddayna masderiye ahaynay xarfu tacliil noqoto ama xarfu istifaam ay noqoto iyo xarfu tacajub kolba kaa doonto dhaho iyadu maaha dee kaydaasi tii loo baahnaa wa innamaa takuunu kadaalika kaydu haddaba waxay masderiyo noqotaa idaa dakhalat calayha laam markii laamku uu xagga hore ka galo lafdan lafdi ahaan markii kayda laam xagga hore uu ka maro ee maxay la yidhaah likay la yidhaah ka qowlihi tacaalaa ilaahay qowlkiisoo kaleba weeyaan likay laa ta'saw si aydaan u warwarin likay laa yakuuna si uuna u ahaanin cala almu'miniina mu'miniinta dusheeda xarajun wax dhibaati ihi aw taqdiiran amaa laamku xagga taqdiirta ayuu ka galaa kolkaa laamku marna lafdiguu ka galaa marna taqdiirta ayuu ka galaa hadduu taqdiirta ka galo waa tusaalahan naxu ji'tuka waan ku soo gaadhay kay tukrimanii likay tukrimanii si aad ii maamuustid kaydaa haddaba laam baa ka horeeya oo likay baa la qadaraya waa idaa qadarta markaad qadartid anna alasla asalku likay inuu ahaa asalku likay inuu ahaa markaynu qiyaasno weeyaan wa annaka adiguna xadafta laama laamka inaad xadaftay istighnaa'an kaaftoon canhaa iyada aad ka kaaftoontay biniyatihaa niyadeeda aad niyootayna aad ku kaaftoontay laamkii baad niyootoo niyadaa ayaa kaaga filaaday buu ku yidhi dhawaaqii kolkaa iska badaaba waxbaba ha ku dhawaaqine laamka halkaasina waa taqdiirta haddaba tusaalaha a ji'tuka kay tukrimani iminka laam kuma jiree waxaynu niyoonnay inuu laam meesha ka maqan yahay haddii adan niyoonnin ka warran fain lam tuqadiri laama laamka haddaadan qadarin fain lam tuqadiri laama laamka haddaadan qadarin kaanat waxay noqonaysaa kay xarfa jarin xarfuljar oo bimansilati laami laam mansiladeeda laamkii xarfu tacliilka ahaa fi dalaalati tusinta calaa tacliil uu ku tusinayo wa kaanat an anna waxay noqonaysaa mudmaratan mid la xadfay bacdahaa kayda dabadeed idmaaran xadaf laaziman laazima wuxuu ku yidhi haddii laam adan qadarin kaydu waxay noqonaysaa xarfu tacajub keliya xarfu taca- xarfu tacliil keliya ayay noqonaysaa laamkii laamu tacliilka ahaa unbayna u dhigmaysaa laamu tacliil iyo kay isku mid unbay noqonayaan buu ku yidhi waxalla waxa isla dheeraanayaano farqigi ma jiro keliya waxay xaraf jaar bay noqonaysaa ficilka mudaaricee ka dambeeya waa la nasbiyaaye kuufiyiintu waxay leeyihiin kaydaa nasbisay basriyiintuna waxay leeyihiin waa xaraf jaare kaydu ma nasbina an kayda dabadeed la xadfay ayaa nasbisay bay basriyiintu leeyihiin وهذا المذهب هو المذهب القوي الذي اعتمد عليه المحققون وذهب إليه ابن مالك طريق أهل آه، ضدك أهل تحقيقها أي كنت أن طريق أصل نقضي هل كا وحي نوقود ماضي كيد وركي كيد هل كا أي نوقود بقبوتي حرف كصدح هذا فعل كمضارع نصبي وإذا إذا وبإذا بالغ نصبيه وينصب المضارع bay ka dhigan tahay mudaarica waa la nasbiyaa biidan baa lagu nasbiyaa musadaratan xaalo ay tahay mid xagga hore la mariyey idantu markay xagga hore xigto unbaa wax lagu nasbinayaa wa biidan musadaratan idantu markay xagga hore xigto unbaa wax lagu nasbiyaa musadaratan wuxuu iskaga ilaalinayaa jumlada ay idani ku jirto hadday idantu bartanka gasho waxba idantu ma samayso laakiin idantu waxay wax nasbisaa markay awelka taal wahwa mustaqbalun ficilkuna mustaqbal uu noqdo wahwa mustaqbalun wuxuu ku iskaga ilaalinayaa ficilka mudaaricay idantu ku jirtaa waa inuu yahay ficil mudaaricoo soo socda ee ficil mudaaricoo imika dhacaya hadduu yahay ka warranoo xaaliya idantu waxba ma qabato mar labaad muttasilun idanta iyo ficilka mudaaric ha xidhiidhaan haddii la kala fasliyo idantu waxba ma samayso aw amase munfasil waa laga fasliyey biqasamin dhaar baa lagaga fasliyey dhaarta waa la ogol yahay haddii idan wallaahi aad tidhaahdid ood idantiiyo ficilkeegii allah adoo dhaar ah aad soo kala dhex gelisid idantu sidii unbay u camal samayni tusaaluhu waa maxay naxu idan ukrimaka idan wallaahi narmiyahum bixarbin labadaa tusaale idan ukrimaka markaa waan ku sharfinayaa iyo idan wallaahi baan ku dhaartee narmiyahum waxaanu ku tooganaynaa bixarbin dagaal nimankaa dagaal baanu ku soo tooganaynaa dagaal narmiyahum bixarbin dagaal baanu ku soo tooganaynaa waxaan u jeedaa idan ukrimaka ukrima waa ficil mudaaricoo mansuuba calaamatu nasbuhuna waa fatxada caamilka nasbiyeyna waa idanta ficilkii iyo idantii wax nasbinaysayna waa mutasiloo waxba uma kala dhexeeyaan idan wallaahi narmiyahum bixarbinna idanta iyo narmiya idantuna waa caamilkii wax nasbinayey narmiyana waa ficilkii mudaaricee mansuubka ahaa calaamatu nasbuhuna waa fatxada caamilka nasbiyeyna waa wallaahida idan iyo narmiyo u kala dhaxaysa wallaahidaa idan iyo narmiyo u kala dhaxaysa weeyaan caamilka nasbiyey waa idanta ficilkuna waa narmiya wallaahidaasina waa faasilkii dhaartaasi waa faasilkii kala fasliyey maxaanku idhaahdaa idantii caamilka ahayd iyo ficilkii macmuulka ahaa ee narmiya gabay bay ku jirtay idan wallaahi narmiyahumtu gabay bay ku jirtay wuxuu ku yidhi وبإذن با لغو نصبيا وينصب المضارع مضارع ولا نصبيا بإذن با لغو نصبيا مشدرة حالة أي تهي من حق هوري لمريي وهو فعل كنا مستقبل المستقبل ويهي متصل أو لحرير صدي أو منفصل أما أو كفصلومي بقسم دار أو كفصلومي نحو إذن أكرمك أو كلبويان إذن والله نرميهم بحرب كلبويان نرمي وفعل مضارع منصوب علامة نصبه وفتحة كظاهر تيأذى waayo ficilku markuu ya ku buko ama w uu ku buko fatxadu way ka daahiri jirtay damadana waa lagu qadaraa jasmuhuna waa xasbu xarfulcille warku waa iska cad yahay bal sharaxa aan eegno annaasibu ka wax nasbiya athaaliu ee saddexaad idan lafdiga idan aweeyi wahiya iyadu xarfu jawaabin waa xarfu jawaab iyo wajazaa'in xarfu jawaab baa la yidhaayo idanta qofka ku hadlayaa wuxuu u jawaabayaa qof kale oo hadal ka horreeye yidhi nin baa odhanayaa azuuruka kadan berri waan ku soo buuqanayaa jawaabtaad bixinaysaa waa maxay idan ukrimaka haddaba idan ukrimaka miyayna jawaab ahayn idantiibaa xarfuljawaab la yidhiyo qofka hadal la yidhaayo ka jawaabayabaa inta badan idanta isticmaala idanta qofka jawaabta bixinaya isticmaala wajazaa weeyaanoo qof baa ku yidhi waxbaan kuu samaynaya qofku markuu ku yidhaha waxbaan kuu samaynaya soo adna inaad abaalmarin samaysiisid maaha idantu halkay ku jirto iyo jumlada ay ka tirsan tahay waa jumlo abaalmarin ah marka lagu yidhaha azuuruka hadan berri baan ku soo buuqanaya war ninka ku soo buuqday miyuuna ku sharfinin jawaabtu waa nacam wuu ku sharfiyey weeyaan haddaba qofkii kuso ku sharfiyey adna inaad abaalcelin siisid sow maaha abaalcelintiina waa maxay idan ukrimaka waan ku maamuusaya waa maamuusta haddaba idan ukrimaka jumladani dhinac jawaab bay ka tahay oo ninka azuuruka qadanku yidhi baad u jawaabtay dhinacna waa jaziya abaalmarin oo ninka ku soo buuqday buuqashadiisa waxaad abaalmarin uga dhigtay inaad adna maamuustid idan ukrimaka annaasibu haalis naasibka saddexaad idan weeyaan wahiya iyadu xarfu jawaabin waa xarfu jawaab iyo wajazaa'in cinda sibaweyhi sheekha sibaweyhi la yidhaha agtiisa wa qaala shaloobiyiin shaloobiyiinna wuxuu yidhi shaloobiyiinna wuxuu yidhi hiya kadaalika waa sidaas oo kale fii kulli mawdicin meel kaste shaloobiyiin shalooyiin baa la yidhaha shaloobiyiin ma aha inaad shaloobiyiin tidhaahdid ba ma aha meeshu shaloofiyiinna odhan maysidoo fa maaha waa cajami ninkani kolkaa magacani waa bayna albaa'i waalfaa waxaan ba'na ahayn fa'na ahayn wa qaala shaloobiyiin eg ba'na maaha fa'na maaha ba'na aqriyi maysid fa'na aqriyi maysid wa qaala wuxuu yidhi ajaloobiyiin hiya kadaalika sidaasoo kale weeyaan fii kulli mawdicin meel kaste وqاaل الفاrisiyu sheekii فاrisi ahaa wuxuu yidhi في اlأكثari inta badan unbay xarفu jawaabi wajaزaa tahay وqad تتمxd waxa soo khulaasoobay ama soo barax beelay وqad تتمxd liljawaabi jawaabka ayay u barax beeshaa idantu marmar bay jazihii ka kacdaa oo ayna xarفu jaze noqone xarفu jawaab unay noqotaa oo hadalkan uu ku jiraa jazeba una ahayno jawaab keliya unuu yahay وqad تتمxd liلjawaab marmar bay jawaab khaalisa u noqotaa oo jazihiiba ayna noqonayn idantu waa bidaliili annahu yuqaal waxaa la odhan karaa uxibuka waan ku jecelahay fataquul markaasaad adiguna odhani idan adunnuka saadiqan inaad run sheegaysaan kuwa malayni nin baa ku yidhi innii uxibuk waan ku jecelahay maxaad ugu jawaabtay idan adunnuka saadiqan inaad run sheegaysaan kuwa malayn haddaba maluhu ma abaalbaa majasa idan adunnuka saadiqan ninkii waan ku jecelahay ku yidhi ma abaalmarin baad siisay jaze maaha waa maxay haddaa waa jawaabuun hadalkii ahaa waan ku jecelhun baad ka jawaabtaye wax jazaa uu macnahani keenayaa ma jiro id laa mujaazaata wax mujaazaad iyo abaalcelinihi bihaa iyada kuma sugno huna halkeenin shardu nasbi nasbaha shardigiisa biidan wax lagu nasbiyo cunwaankan yar sheekhaa u sameeyey kolkaa inta badan bayna alqawseynka waxa ku jiraa waa saa'id shardu nasbi biidan idan marka wax lagu nasbinayo shuruud bay leedahay kow idantu waa inay musadaro tahay awal dhacdo laba ficilkay ku jirtaa waa inuu mustaqbal yahay saddex waa inaan iyadiyo ficilka la kala faslinin shuruuddii aynu matniga ka qaadanaynay buu doonayaa wa innamaa takuunu waxay noqotaa idantu naasibatan mid wax nasbisa bihalaathati shuruudin saddex shardi marka la helo saddex shardi haddii idan laga helo waxbay nasbisaa alwalu shardiga koobaad an takuuna waa inay noqoto waaqicatan mid dhacday fii sadri lkalaami kalaamka bilowgiisa musadara ha ahaata kalaamka awalkiisa ha dhacdo falow qulta haddaad tidhaahdid zaydun idan ukrimuka ukrimuhu zaydun idan ukrimuhu haddaad tidhaahdid zaydun sow mubtade maaha ukrimuhuna sow khabarkii maaha maxaana loo baahnaa idantu inay bidaayo dhacdo inay idanta reerka jumlada lagu bilowdaa loo baahnaa haddii idanta bartanka aad gelisidood zaydun ka hormarisid zaydun an takuuna waaqicatan fi sadri kalaam falow qulta haddaad tidhaha zaydun idan zaydun idan qulta waxaad odhanaysaa ukrimuhu oo ukrimuhu baad ka dambaysiinaysaa birafci ma nasbinaysid zayd zaydun idan ukrimahu odhan maysid oo miimka fadxin maysid zaydun idan ukrimuhu baad odhani idantu waxba ma samaynayso maxaa sababay musadarayna ahayn kalaamka bilowgii jumlada bilowgeegii bayna dhicin oo zayd baa xagga hore ka maray ahaani ka labaadna an yakuuna alficlu ficilku waa inuu noqdo bacdahaa idanta dabadeed mustaqbalan mustaqbal xaalo u yahay ficilka idan ka dambeeyaana waa inuu mustaqbal yahay hadduu xaali noqdo ka war falow xadaaka hadduu kuu sheekeeyo shaksun shaksi bixadiidin sheeko ayuu ninkaaga sheekeeyey faqulta waxaad tidhi idan tasduqu imika run baad sheegaysaa imikadan aan joogo run baad sheegaysaa ma mustaqbal ba mise waa xaali idan tasduqu imikadan waa sheekadanuu wadaba run baad ku sheegaysaa rafacta waad rafcini lianna almuraada bihi waxaa looga jeedaa tasduquda alxaal baa looga jeedaa xaal baa looga jeedaa maaha mustaqbal athaalis shardiga saddexaad allaa yufsala yaan la kala faslinin baynahumaa idantiyo ficilka bifaasilin faasil yaan lagu kala faslin hayrilqasami dhaar aan ahayn naxu idan ukrimaka oo kaleba weeyaan idan ukrimaka wa idan wallaahi ukrimaka oo kaleba weeyaan idan ukrimaka iyo idan wallaahi ukrimaka qaala shaacir nin gabayaa'a ayaa gabay tiriyey wuxuu yidhi ninkaa gabayaagii idan wallaahi narmiyahum bixarbin tushiibu ifla min qabli lmashiibi tushiibu ifla yashiibu iflu min qabli lmashiibi kaa doontaad odhanaysaa tushiibu ifla min qabli lmashiibi amaa yashiibu iflu min qabli lmashiibi wuxuu yidhi idan hadduu arrinku sidaa noqdo wallaahi baan ku dhaartaye narmiyahum waanu tooganaynaa nimankaa bixarbin dagaal baan ku tooganaynaa dagaal baan kugu toogan buu ku yidhi gantaal baan ku toogan ma odhan fallaadh baan ku tooganna ma odhan leeb baan ku tooganna ma odhan dagaalka maa laysku toogtaa eg sida caadigaa ama saxdaa waxa taqaan dagaal layskuma toogto waa macaanidii tajawuskuu ku jiri jiray fallaadhaa laysku toogtaa dhagaxaa laysku toogtaa qorigiiyo gantaalkaa laysku toogtaa dagaalkana waa laysku qaadaa waa laysdagaalaa laakiin dagaal layskuma toogto dagaalku waa laku ka baxaya qorigii ridawaake dagaalka kolkaa meeshan tajawus baa ku jira xagga balaaqada wuxuu yidhi idan baa idan haddaba wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye narmiyahum nimankaa waanu tooganaynaa bixarbin dagaal baanu ku tooganaynaa ninka gantaalkiisuba uu dagaal yahay ka war madfaca uu ridayaaba ninkuu dagaal yahay ka warran waa halis weeyaan dagaalkiisana maxaad u malayni markuu le fallaadhiisii markay dagaal noqotay halka dagaal markuu fallaadh noqday kaqaansaka laga soo tuurayo dagaalkiisii maxaad u malayn waaqicadii idlayd ee nooc kasta laysku adeegsanayo waa halis wuxuu leeyahy annaga dagaalka yaga cidiba ma taqaane oo dagaalka yagu wax la fahmaya maahee bal dhadhamiyo horta fallaadhaha yaga markaad fallaadhaha yaga u adkaysatiin baan dagaalka yagana idin tusaynaaye idan wallaahi baan ku dhaartaye narmiyahum nimankaa waan tooganaynaa bixarbin dagaal baanu ku tooganaynaa tushiibu ka cirraysiisa adifla ciyaalka min qabli almashiibi wakhtigii la cirraysanaya iyagoon gaadhin dagaal carruurtu ay la cirowdo ayaanu nimankaa ku tooganaynaa buu yidhi haddii tushiibu ifla aynu nidhaa ifla waa mafcuulan bihigii xarbaduna waa waa faacilkii damiirka mustatirkiihi haddaan yashiibu iflu nidhaahnana aiflu baa faacila yashiibu uu ciraysto atiflu ilmaha yari min qabli lmashiib isagoon ciradiiba gaadhin caruurnimo ayay ku wada ciraysanayaan buu yidhi dagaalka iyaga hadday arkaan haddaba idanku waa caamilkii wax nasbinayey wallaahina waa faasilkii kala fasliyey idan iyo caamilkeegii narmiyana waa ficilkii mudaaric ee idantu ay nasbinaysay calaamatu nasbuhuna waa ya waa fatxada ya-da saaran muctalul aakhirku hadduu wow ku buko ama ya uu ku buko fatxadu way ka daahir tahay walow qulta haddaad tidhaahdid idan yaa zaydu ukrimu ukrimuka qult idan yaa zaydu haddaad tiradu niddo ku kala faslisid qulta waxaad odhani ukrimuka oo waad rafcini birafci laakiin idan yaa zaydu ukrimaka odhan maysid ibnu cusfuur ra'iisi nubala wuxuu qabaa tan laftarkeega waa la ogol yahay niddaha waa la ogol yahay buu leeyahay jaariya majhuulkana sidoo kale zarafkana sidoo kale wakadaa idaa qulta markaad tidhaahdidna waa saasoo kale idan fi daari ukrimak guriga dhexdiisaan kugu sharfini idan fi daariha ukrimak idantii iyo ukrimo markaad jaar iyo majruur fi daariya ku kala faslisid ukrimukada waa iska rafcini oo idantu waxa ma shaqaynayso ibnu cusfurna way shaqaynaysaa buu leeyahay wa idan yowma aljumcati ukrimuk kullu dalika birafci waxaasoo dhan rafcu ku sugan yahay haddaad tidhaahdid idan yowma aljumcati ukrimak kolkaa idantii iyo ukrimadii aad daraf ku kala faslisid yowma aljumcaah culimadu waxay leeyihiin maadaama idantii iyo ficilkeegii la kala fasliyey ficilka ha la rafciyo oo ukrimuka ha la yidhaha miimka dami ukrimuka kulu dalika birafci waa kayna yidhi laakiin sheekhi ibnu cusfuuraha halkaana wuxuu leeyahay waa la iska ogol yahay buu leeyahay taa laftarkeega an almistiriya anta mistiriyada ah waa tii ugu dambaysay ee naasibka ahayd daahiratan iyadoo daahiro ah oo muuqata aw muqadaratan ama iyada oo muqadara oo qarsoon antu haddaba marna iyadoo daahiro ah ayay camal samaysaa marna iyadoo muqadara bay camal samaysaa antu iyadoo nool iyo iyadoo dhibatayba way shaqaysaa laba jeeraba antii way kuu shaqaynaysaa xayan wamayita wuxuu yidhi wa bian baa lagu nasbiyaa ficilka mudaaric anta almasderiyati ee masderiyada ah daahiratan xaalo ay tahay mid muuqata naxو an yakfira lii rabbi waa nabiyullaahi ibraahim calayhi الsalaatu wasalaam nebi ibraahim abulambiyaa waa layska garanayaa waa ululcasmiga nin ka tirsan ragga nebi moxamed laleeyahay fasbir kamaa sabra ululcasmi u adkayso siday ululcasmigu u adkaysanayeen nabiyullaahi ibraahim imtixaano badan buu maray imtixaano badan ayuu soo maray waid ibtalaa ibraahiima rabbuh bikalimaatin maxaa laga dambaysiiyey faatamahun imtixaankii sidiisuu uga soo wada baxay nebi ibraahim halis buu ahaa waa nebiga loogu talagalay wax badan oo caqiidaa inaynu ka qaadanno waa nebiga loogu talagalay in badan inaynu kaga dayanno xagga adkaysiga iyo sabirka waa nebiga keligii aynu ambiyada ka salaanno atixiyaadka markaynu aqriyayno kamaa sallayta calaa ibraahim wa calaa aali ibraahim ambiyadii badnayd oo dhan waa kamaa sallayta calaa muusa ma aha iyo calaa ciisa iyo waa kamaa sallayta calaa ibraahim wa calaa aali ibraahim nebi aada iyo aada u naxariis badan buu ahaa waa nebiga diinteenna rukniga weynee xajka arkaanulislaamka ah aahaartiisa inta badan lagu laga dareemayo ama laga sii dareemayo waayo intaanu dhagax tuurkani waa aahaartii safiya marwadan dhexdooda la ordaya waa halkii ay ummu ismaaciil ordaysay waxa weeye wax badan baa jira nebiyullaahi ibraahim nebi khatara buu ahaa waa nebiga loogu talagalay martiqaadka iyo sida ummadda loo sharfiyo inaynu ka baranno sida ummadda loo marti qaado iyo sida ummadda loo soo dhoweeyo iyo sida xilka loo gurto loo guto nebiga loogu talagalay wey inaynu ka baranno wad malaa'ig baa u timid aan waxbaba cunin haddii odhan lahaa ka waran ha qadama idin sameeya maya bay odhan lahay ma malaaig ba ha odhan lahayd bay kula tahay ya su-aal meesha la egba maaha qofkaad wax la doonaysid waxa ma ku siiyaa lama yidhaah waad waxaad ugu talagashay inaan lagaa qaadanin waxaa ma yeelaysaa iyo waa nebiga aada garanaysid oo mar alla markuu jeclaystay inuu ummaddan soo dee martiqaad fiican u sameeyo ma odhanin ha intuu fadhiisiiyey bal culima ii fadhiya ma odhanin ha xagganan inoo tegayaaye waxbaan inoogu maqanahay mo waa la raagsanayaa ee moogta sanqadhii baxdaba waxaa la moodayaa cunto soo socota laguma talagelin ragga waxba looma sheego ya halla wax loo sheegaa ma jiro waa laga dhaqaaqaa faraaqa ilaa ahlihi fa jaa bicijlin samiin faraaqa raaqadaasoo ma taqaanid waa socodka dacwada eeg sida dhurwaaga inaad u socotid maaha haddaad ka baxaysid martida iyagoo ku arkayo uun halkaa lama aadiyo xaggii dumarka looma kaco waa faraaqa ilaa ahlihi waa eeg waa xawey sida dacwada ay u socoto cidima taqaan waa halis iyadoo kugu soo socotay adan fahmayn inay kugu soo socotiyo in kale kolkaa gagabashaa ku jirtay moogta isagoo laftarkiisu dee isqarinaya oo nimankan iska qarinaya ayuu faraaqa ilaa ahlihi fajaa bici fadu maxay tilmaantaa deg deg sow maaha tacqiib waa tartiib maca waa deg dega meesha ku jira fajaaa bicijlin samiin ma qaba yar baad moodaysaa waa dib idin waktiga inta lagu bislaynaya maxaad u malaynaysaa fajaaa bicijlin samiin baa layidhi samiin uu ka soo doortay markuu u keenay ma inuu cuna yidhi baad moodaysaa aadaabi kuma jirto qofku haddaad fadhiisa tidhaahdid iyo hoo waxaa eg aadaabi kama kuma jirto cunadu waa amar qofku aada ixtiraamaysid ma in la amraa intuu hor dhigay buu idha faqaala alaa taakuluun war miyaad cuntiin buu yidhi miyaad eeg miyaad ludfi naxariis baa ku jira ludfi baa ku jira miyaad cuntiin cuna maaha kuluu meesha ma taal faqaala alaa taakuluun waa maxaad u cuni weydeen buu yidhi waa nooc kamida isluubka dadka loola dhaqmo weeyaan cuntadii markay cuni waayeen muxuu sameeyey muxuu yidhi faqaala alaa taakuluun ya wuu baqay dee cuntadii markuu arkay inayna u jeedin ayuu baqay dhaqan baa jiray qur-aanku wuxuu kusoo dega mataqaana soomaalideenani markay geela kala qaadayso nimanka sahanka iyo bal odayaasha soomaaliyeed waraysta hadday reer yimaadiin reerkaasi hadduu caana ulise ka cabi maayaan soomaalidu hore geela qaadi jirtay taariikhdaasi taariikhdaasay lahaan jireen nimanka sahankay geelan qaada islihi reerkay geela ka qaadayaan caanana ka cabi maayaan cuntana ka cuni maayaan hadday caana ka cabaanna waxay kuleeyihiin may kolkaa ninka aada wax ka cunto id wixiisa cunto wixiisana cabto dee damiirkiibaa ku siinaya inaadan ninkan dhibaato gaadhsiinin wuu baqay kuwana waxna cunayn waxna cabaynin malaha waa lagu soo diray wuu yaabay muxuu ugu jawaabay antum qawmun munkaruun aayaadku qur-aanku way iscaawiyaan dee si siyaw badan buu usoo arooray waxaa tii niman aan la garanayn bu culimadu waxay yidhahdeen antum qawmun munkaruun malaa si hoose u yidhi bay yidhahdeen mufasiriinta rag badani hadduu maqashiiyo dee martiqaadkii iyo sharsintii badnayd war laydinmaba garanaya haddaad tidhahd ka waran martidaadi fardad maxaad ahay kolkaasi waa yar qalloocda ku jiray moogtaa kolka waxay yidhahdeen antum qawmun munkaruunta naftiisa isagaa is yidhi bay yidhahdeen isaga ayaa is yidhi laakin martida ma maqashiinin qolo badanina waxay yidhahdeen dee cabsidii markii ay ku badatay waxba dhibaata ma jirta xataa martida hadday maqashay bay yidhahdeen waayo iyagaa kaga horreeyey oo dee cuntadii cuni waayey almuhim nabiyullahi ibraahim baan doonaynaa inaan ka baranno qaabka wax loo marti qaado iyo nidaamka dadka loola dhaqmo wa bian almistiriya anta misteriyadaa wax lagu nasbiyaa daahiratan iyadoo daahiro ah naxwu an yakfira lii inuu ii dhaafo ayaan ilaahay ka baryaya ilaahay unbaa dembiga dhaafo subxaanahu wa tacaala an yakfira lii rabbi inuu ilaahay dembigayga dhaafo ayaan ka baryaya antaasi waa caamilkii waana daahiro yakfira waa ficil mudaaric waana mansuub waa saxiixulaakhir calaamatu nasbuna waa fatxada maa lam tusbaq intaan lagala hormarin bicilmin wax cilmi yaqiin wax faa'iideeya cilmi yaqiin faa'iideeya haddii laga hormariyo waxba ma nasbisa antu makhafafatu min ataqiili keenitaaba naxu calima an sayakuunu minkum mardaa antaasi sayakuunuda maxay u nasbin weyday calimo ayaa xagga hore ka martayoo antaasi maaha tii wax nasbinaysaye waa mukhafafatun min ahaqiila waa tii anna weeye antaasi anna ayay ahayd waa tansibu lisma wa tarfacu lkhabara ismigeegiina waa maxduuf sayakuun jumladaa ficiliyadiina waa khabarkii fa in subiqad haddii lagala hormaro bidannin ficil mala faa'iideeya xasiba iyo danna iyo fa wajhaani laba wej baa ku bannaan anta ficil mala faa'iideeya hadduu xagga hore ka maro laba wej baa ku bannaan wej ayna caamil noqonayso oo antii aynu u baahnayn ay tahay iyo wej ay noqonayso mukhafafatun min ahaqiila oo kii aan loo baahnayna fa wajhaan naxw waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuuna fitnatun balaaya inayna dhacaynin waxasibuu allaa takuuna antaa ma arkaysaa quraada sabcadii waxay aqriyaan bedhkood waxasibuu allaa takuuna oo takuuna ayay nasbiyaan quraada bedhkoodna waxay aqriyaan waxasibuu allaa takuunu fitnatun takuunu antu maxay takuuna u nasbisay waa tii wax nasbinaysay maxay u nasbin weyday qirada kale ee takuunu loo yidhi dee waa mukhafafatun min ahaqiilo xasibaa ka hormartay xasibana malay faa'iidaysaa waxasibuu waxay maleeyeen anhu sha'niye laa takuunu fitnatun fitna inayna ahaanaynin fitnadu afar macnay leedahay af carabiga wa mudmaratan iyadoo mudmaraana waa waa lagu nasbiyaa jawaazan si jawaaz ah bacda caatifin caatif debedii masbuuqin lagala hormaray bismin khaalisin ismi khaalisa wuxuu ku yidhi anta oon joogin ayaa wax nasbisa laakiin anta waa inuu xarfulcadaf ka horeeyo antaa xadfin xarfulcadaf baa ka horeeya xarfulcadafkaasi wuxuu ku cadfayaa jumladan ismi khaalisa ismiga khaaliska waxaa looga jeedaa mister iyo ayuu ku cadfaya mister xagga hore yaalla eg mister mister ma garanaysiin mister xagga hore yaallaa wax lagu cadfaya ismiga khaaliskii waa saa naxw wa lubsu cabaa'atin wa taqara cayni gabaygaasi halis buu ahaa nin idiloo boqor ahaa baa lagu caayay xaaskiisii baa ku caayaysa xaaskiisii baa isagoo reemi iyadoo reemiya ayuu soo guursaday markaasuu xariirtii iyo qusuurtii iyo qalcadihii geeyey reerkoogiina wuu ka kaxeeyey gabadhii hooyadeed iyo habaryarteed markay weyday ayay yaabtay markaasay boqorkii cayday ay ninkii cayday khaliifku idil ahaayo markaasay tidhi way cayday xataa dibi bay ku tilmaantay markii dambe waxay ku tilmaantay anigoo reerka iyaga iska dhex jooga waxay tidhi guri dabayshu dhinac kasta ay ka soo gelayso ayaan ka jeclaa qasrigeena keentay bay tidhi oon ehelkayga ku dhex noolaado maro yaroo jeexjeexan ama busto yaroo cawlan inaan iska xidho ayaa xariirtan iyo dharkan jilicda san leh ayaan ka jeclaa bui ayay tidhi on ehelkaygii ku dhexaysto laxooxdan adi siisay noloshii adkayd een ehelka iyagii ku dhexaystaan ka jeclaabay tidhi gabay bay tidhi soo waxaa ka mid ahaa walubsu cabaa'atin wataqaracayni axabu ilaya min lubsi shufuufi gabay dheer buu ahaa walubsu cabaa'a waa maro yar oo oo dhammaatay weeyaan ama buste walubsu cabaa'atin busto yaroon huwado oo wataqaracayni ishaydu ay ku qabowsato ayaan ka jeclaabay tihi min axabu ilaya min lubsi shufuuf shufuuf waa dumarku dharka ay ku xaragoodaan ee khafiifka ah welibana dad dharkaa khafiifka ah ama dharkaa bilicda le ee maxaanku idhaahdaa ay dumarka dee kuwa ilaahay yaqaanaa ma xidhaane inay ragooga u xidhaan mooyaane suuqaa uma xidhaan dharka caynkaas oo kale ah waxaan ka jeclaabay leedahay mara yaroo cawlan oon iska xidho oy naftaydu ku qabowsato ehelkaygii iyo dadkaiyagii dhexdooda waxaan ujeedaa taqara waa ficil mudaarico mansuuba wa taqara cayni taqaradaasi waa ficil mudaarico mansuuba waxa nasbisay an meesha ka maqan waa bacda caatifin oo wowbaa ka horreeya xarfu cadafa dee wa an taqara antaa wowgaa ka horreeya dee kolkaa wowgaasi wuxuu ku cadfayaa ismi khaalisa ismi khaalisa oo ka horreeya ismiga khaaliskaana master baynu nidhiye master muu ka horreeya wa taqarada master muu ka horreeya haadhaha dee sowka lubsi ka horreeya lubsi muna xidhasho ahayno mastera wa taqaradu lubsi bay ku cadfan tahay walubsu cabaa'atin wataqara cayni wa bacda laami laamta dabadeedna waa la nasbiyaa naxw litubayina si aad ugu caddaysid linnaasi dadka litubayina linnaas tubayina waa ficil mudaaricoo mansuuba caamilka nasbinaya waa an laamta dabadeed xadfan litubayina lian tubayina ilaa fii naxwi lianlaa yaclama yaclama waa ficil mudaaricoo mansuuba antaa muuqata lialla hamsahaas uma arkaysid an hamsihiisii weeyaan alla laamka shadana antii baa lagu idqaamay laamka dambe lian laa buu ahaa lian laa kolka halkan antii ma mudmaro maahee way muuqataaba ilaa fii naxwi lianlaa yaclama iyo lianlaa yakuuna linnaasi labada aayadood iyo wax lamidkaa mooyaane oo waa maxay antu mudmaro ma noqoto bacda laam antu bacda laam waa mudmaro soo inama odhan litubayina linnaas oo kale anta haddaba lianlaa yaclama ku jirta iyo lianlaa yakuun iyadoo bacda laama ayay haddana daahiro tahay sababtuna waxa weeye mar kastoo anta bacda laam ah laa ay sii daba dhacdo antii bacda laam ahayd laa hadday daba dhacdo anta waa la muujiyaa kolkaa lianlaa yaclama anta mayna laa daba dhicin lianlaa yaclam lianlaa yakuunana waa la mid fatadhar way muuqanaysaa antu laa hayr wax kalese ma banaano ibnu hishaam baa yidhi laa hayr naxwada ka mid maaha isna halkan u isticmaalaya waqaca mima far soo caynkaa ma ahayn wanaxw wamaa kaana allahu ilaahay ma aha liyucadibahum kii cadaabaya liyucadiba waa ficil mudaarico mansuuba an baa la xadfay bacd alaam lian yucadiba bu waa laamu juxuud fatudmar anta waa la idmaara laa hayr wax kalese ma banaana ka idmaarihaa idmaarinteeda oo kale bacda xataa xataa dabadeed sida loo idmaaro idaa kaana alficlu ficilku markuu yahay mustaqbalan mustaqbal in kaana alficlu hadduu yahay mustaqbalan halkaa uu soo laba celiyey idaa kaana alficlu mustaqbalan in kaana alficlu mustaqbalan sidaa mu idiin qoray waa khalad weeyaan in kaana alficlu mustaqbalan mu idiin soo laba celiyey waa sax kuwiinaasaa saxa naxw xataa yarjica ilayna muusa yarjica waa ficil mudaarico mansuuba an baa meesha ka maqan bacda alxataa wa bacda ow owda dabadeedna anta waa la xadfaa allatii taasoo bimacnaa ilaa ah owda macnaheegu ilaa yahay ilaa la astasilanna sacba aw udrika almuna waan soo baranay gabaygan nin gabaya ah ayaa gabi tiriyo wuxuu yidhi la astasilanna sacba aw udrika almuna faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabiriin la astasilanna waan isku sahli waan fudaydsani asacba wax kastoo culus dhibaatada dhabar adayg baan u yeelanayaa aw udrika almuna ow waa bimacnaa ilaa ilaa an udrika almuna ilaa intaan ididiilada ka gaadhayo faman qaadat ilaamaal ididiiladu uma hoggaansanto ilaa lisaabirin nin sabra mooyaane ninkii sabruun baa midho keeni kara man sabata nabata baa la yidhaha man sabata nabata haddaan geed yar beerno ka warran halkaa markaan ku beerno xidhiidhaystuna nidha aan ka jarno halkaa kale aan ku beerno markuu haddana halkaa ku yar xidhiidaystunan ka jarno halkaa kale aan ku beerno dhibaatadaasi ardayday haysataa waxaa laga yaabaa ardaygu intuu shay yar bilaabo ayaa mar alla markuu ku xidhiidhaystoonbuu wax kale arkayaayo markaa unba odhanaya ha halkaasna wax kale ka bilaabaya kaas laftarkiisa man sabata nabata hadduu daa'imi lahaa waxbuu ka keeni lahaaye markuu dhexda marayuunba odhanaya ha kaa kalaa jira kolka waxa weeyaan cumri lumay ayaa daycat alacmaari tamshiisa bahlala la stasilana sacba aw udrika almunaa faman qaadat ilaamaalu ilaa lisaabirin aw udrika almunaa baan ujeedaa aw amase allatii owda bimacnaa ilaa kolkaa awdu laba macnay leedahay mar waa bimacnaa ilaa eeg ilaadii ilaad waxa wey shayga kale hor dhammaada ayaa ilaa loo isticmaalaa laastasilanna sacba wax kastoo idhibaya waan haddaad xanuunsanaysid naftaada waan xanuunsanaya ha ku odhanin adkayso uun soo soco uun haddaad daalan tahay waan daalanahay naftaada ha ku odhanin weligaa nimankan cilmu nafka ka sheekeeya waxay idhahdeen xanuunna waxaa jira fikirka la ysku dhaafiyo waa la ismoodsiye haddaad aad u xanuunsanaysid bal fikiro waad soo ladnaanaysaa isne oo naftaada u sheeg waa waad ladnaanaysaa marka dambe adoo gam un baad sarkaysaa waad waad ladnaanaysaa suuka xanuunka kaa sii socda bas kaa tegaya laakiin haddaad jeeda waad xanuunsanaysaa kii fayoobahaba jiibsanaya hadduu naftiisa u sheego inuu xanuunsanayo bes bay noqonaysaa aw amase allatiita bimacnaa ilaa naxw ninkan gabayaagaabuu gebigiisa u soo qaatay وكنت إذا غمست قناة قوم كسرت كعوبها أو تستقيم wakuntu waxaan ahay anigu buu yidhi idaa kamastu markaan qacanta ku dhigo qanaata qawmi niman warmahood dagaalyahankooga markaan qabto kasartu kii jebiye kucuubaha xaglaheyga xagashan ka jebiyaa buu yidhi aw tastaqiima ilaa intay ka toosnaanayso aw tastaqiima awdaasi waa maxay aw ilaa an tastaqiima inay toosnaato mooyaane tastaqiima waa ficil mudaarico mansuuba calaamatu nasbi waa fatxada miimka saaran awda an ka dambaysaana nasbisay wa bacda faai sababiya fa'da sababiyadaa dabadeedna waa la nasbiyaa oo waawi lmaciyati waawi lmaciyada dabadeedna waa la nasbiyaa masbuuqatayni xaalo lagala hormaray fa'diya wowgaba binafyin maxdi nafyi maxdiya aw dalabin ama dalab bilficli ficil lagu dalbo naxu laa yuqdaa calayhim geeri lagu xukumi maayo oo fa yamuutu ay dhintaan yamuutu waa ficil mudaaricu afcaal khamsaa waa mansuub calaamatu nasbi waa xadfu nuun fa'daa dabadeed an xadfan baana nasbisay wayaclama saabiriin saabiriinta si uu alle u ogaado yaclama ficil mudaarico mansuuba anta wowga dabadii an maqan baan nasbisay walaa tadqow fiihi hakifrina fayaxilla uu idinku soo dego ilaahay cadhadiisu yaxilla ficil mudaarico mansuuba fa'dii sababiyada ahayd baa degashee ma arkaysaa an fa'da sababiyada dabadeed xadfan walaa ta'kuli samaka kalluunka ha cunin watashraba laban caanaha aad ado cabaya tashraba waa ficil mudaarico mansuuba waxaana lagu nasbiyey calaa caamil an ka maqan owda wowga dabadeed waa waawilmiciyadii halkaah inoogu jooga insha allah
بسم الله الرحمن الرحيم الناصب الرابع ناصب كأفراد أن ويا ناصب كأفراد وهي إيضنا أم الباب باب كأردنته يذأ أوي وإنما أخرتها حق الضنب أيان مريي في الذكر حق الشيقتان كأيان دب أدقي waalimaa qadamnaa waxaan xagga hore kusoo sheegno on kusoo taqdiiminay iyo weli asaalatihaa asalnimadeeda fi nasbi nasbaha ay asal ku tahay ama weli asaalatihaa asalnimadeeda fi nasbi nasbaha ay asal ku tahay ayay camilad shaqaysay daahiratan iyadoo daahir ah wa mudmaratan iyo iyadoo mudmara labadaba antu waxay camal samaysaa iyadoo daahiroo muuqata iyo iyadoo mudmara oon muuqan oo qarsoonti ama xadfan bikhilaafi baqiyati nawaasib nawaasibta baaqiga ahse way khilaafsan tahay oo falaa tacmalu ma shaqaysa nawaasibta baaqigi ihi ilaa daahiratan iyadoo daahiroo muuqata mooyaane wa mihaalu icmaalihaa shaqaynteeda waxa tusaale u ah daahiratan iyadoo daahira ay shaqayso qowluhu tacaalaa alla qowlkiisa waladii atmacu an yakfira lii khatii'atii waa nebi ibraahim waladii kii amaa waladii ka admacu an damcayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadii'atii khaladkayga inuu ii dhaafo an yakfira daa weeyaan waa ficil mudaaricoo mansuuba an baana nasbisay antaasina waa daahiro iyo yuriidu allaahu alla wuxuu doonayaa an yukhafifa cankum inuu idinka fudaydiyo yukhafifa waa ficil mudaaricoo mansuuba antaa daahirada ah ayaana nasbisay wa qayadtu an an waan qayday bilmasderiyati baan ku qayday anta masderiyada ah baynu nidhi waqayathu an an waan qayday bilmasteriya baan ku qayday ixtiraazan waxaan iska ilaalinayay min almufasirati ta mufasiradaah iyo wazaa'idati ta zaa'idadaah labadaasaan iska ilaalinayay an mufasira abaa jirto oon ficilka waxba ku samaynin an kaloo zaa'ida ah ayaa jirta oon iyaduna ficilka mar labaad waxba ku samaynin fa innahumaa labadaasi waa mufasiradiyo zaa'idada e laa yansibaani ma nasbiyaan alficla almudaarica ficilka mudaaric falmufasiratu anta mufasiradiihi hiyo almasbuuqatu ta lagala hormaro weeyaan bijumlatin jumlad fiihaa dhexdeeda uu yahay macna alqowli qowl macnihi qaala wuu yidhi sow maaha jumlo wuu yidhi ihi anta ay xagga hore ka martay macna alqowl duuna xuruufihi xuruuftiisa si aan sidan jumlad waxaa anta ka horeynaysa wuu yidhi macnihiigu ay tahay laakiin aan qaaf iyo alif iyo laam ahayn qaala xuruufteedii aan sidanin naxu katabtu ilayhi waxaan u qoray an yafcalu kada inuu sidaa sameeyo katabadu bimacnaa qultu lahu mayna ka dhignayn ama amartuhum miyayna ka dhignayn bimacna alqowl mayna ahayn xuruuftiisiina ma sito ilaahayna aayad kale wuxuu ku yidhi waawxaynaa ilaa muusa waawxaynaa ilaa ilaa nuuxin an isnaci lfulk an isnaci ilfulka antan maxaa lagala hormaray jumlo waawxaynaa ah macnaheeguna waa bimacnaa qulna oo kale waxaanu nuux ku nidhi laakiin awxaynaadaasi xuruuftii qulnaada ma sidato ama xuruuftii qaale ma sidata laakiin macnaheegii bay sidataa anta mufasirada la yidhaah waa anta sida badan ficilka amar gasha inkastay mudaaricna gasho sida tusaaleheenan waa anta ficilka gasha ee laakiin ay ka horayso jumlo macnaheegu qowl yahay xuruuftii qowlna aan sidanin falmufasiratu mufasiradu hiyo almasbuuqatu ta lagala sabqay weeyi bijumlatin jumlo lagala sabqay jumlada oo fiihaa dhexdeeda uu ahaaday macna alqowli qowl macnihi duuna xuruufihi xuruuftiisu si ayna ahayn naxu katabtu ilayhi waxaan u qoray an yafcalu kadaa inuu sidaa sameeyo antaasi yafcaluda ma nasbinaysa maadaamay mufasiro tahay idaa aradta bihi markaad uga jeedo bimacnaa ey antaa macnaheegu waa ey buu ku yidhi eydana macnaheegu tafsiir bay ahaan jirtay antani waa tafsiir wa awxaynaa ilayhi waxaanu u waxyoonnay an isnaci ilfulka waxa la waxyooday waa maxay waawxaynaa ilayhi waanu u waxyoonnaa layidhi maxaa la waxyooday yaa caddaynaya waxa la waxyooday antaa caddaynaysa oo waa maxay waxa la waxyooday isnaci ilfulka doonnin samayse weeyaan waxyigii wa awxaynaa antanaa fasiraysa awxaynaada macnaheegiiba katabtu ilayhi waxaan u qoray maxaad qortay yaa caddaynaya waxaad qortay an yafcalu an yafcalu kada an yafcalu kada weeye wixii la qorayba antanaa fasiraysa wazaa'idatu anta zaa'idadiihi hiyo alwaaqicatu ta dhacda weeyaan bayna alqasami qasamka iyo walow low dhexdooda qasamka iyo low bay kala dhex gashaa anta zaa'idadiihi naxu uqsimu billaah ilaahay ayaan ku dhaaranayaa an low ya'tiinii zaydun zayd hadduu ii yimaado la ukrimanahu inaan sharfiyo oon sharfiyo oon sharfiyo an low ya'tiyanii antaasi waa zaa'ido maadaamay qasam iyo low berhtankooga ay dhacday qasamku waa uqsimu billaah lowduna waad aragtaa akhi waxa kalay dhacdaa anta zaa'idadiihi bacda lamaa lamaa bay daba dhacdaa anta lamaa daba dhacda haddaad aragto zaa'idaa lagu tilmaamaa tusaale ahaanna waxa weeyaan ninka gabaya ee aayadda qur'aankaaba soo qaado falammaa an jaaa albashiir falammaa an jaaa albashiir antaasi waa zaa'ido maxaa sababay zaa'ido u noqotay waxay dhacday bacda lamaa bay dhacday lamaa alxiiniya falammaa an jaaa albashiir falamaa jaaa albashiir oo kalun weeyaan macnaha tawkiid baa ku jira laakiin ay kaga duwantay falama jaءa albashiir falama an jaءa albashiir wazaa'idatu anta zaa'idadiihi hiya iyadu alwaaqicatu ta dhacda weeyaan bayna alqasami qasamka iyo walow low dhexdooda naxu uqsimu billaahi ilaahay baan ku dhaaranayaa an low yaatiinii hadduu ii yimaado zaydun zayd la ukrimanahu inaan si fiican u maamuuso ama aan u sharfiyo la ukrimanahu laamka ku jira jawaabta low weeyaan jawaabtii low laamkeega wey inta badan low jawaabteeda laam baa gala siday soomaalidii hore odhan jireen markay xoolaha waraabsanayaan low jawaabteed loo hurtila laam lowda jawaabteeda marley laam baa gala bay odhan jireen waa lolaydii weeyaan ama geelaydii weeyaan markay xoolaha waraabsanayaan bay odhan jireen low jawaabteed loo hurtila laan bay odhan jireen in xoolaha ku waraabin jireen kolkaa waxaa laga yaabaa inaad inaad fikirtido tidhahdo war qoladaasina naxwaha ma yaqaanin eeg runtii soomaalidu way yaqaaneen laakin taariikh dheer bayna ulahayn taariikh dheer uma le naxwaha taariikhda raggii naxwaha keenay waa la yaqaanaa hebel iyo hebel baa la odhan karaa raggii soomaalida naxwaha baray kolkaas soomaalidu taariikh abtirsiineed naxwo uma leh washtaradtu waxaan shardiyey anlaa tusbaqa almasderiya inaan masderiyada lagala sabqin bicilmin cilmi mutlaqan wax cilmi faa'iideeya soo saamaynaan soo odhanin mutlaqan kala qaadba male ama calimo ha ahaado ama ficil calimo kale ha ahaado yani anta xagga hore ka marin inagoo iska ilaalinayna sida aayadda qur'aanka calima an sayakunu oo kale calima an sayakunu antaasi dee maaha naasibo maadaama ay calimo xagga hore ka martay walaa bidannin wax danni faa'iideeya fii axadi alwajhayni labada wej midkood wax danni faa'iideeyaana yuuna xagga hore ka marin oo haddii wax danni faa'iideeya uu xagga hore ka maro laba wej baa ku bannaan in antii naasibada ahayd laga dhigo iyo in mukhafafatun min athaqiila laga dhigo horta haddii calimi ay xagga hore ka marto waxa waajiba in antaa laga dhigo maxay mukhafafatun min athaqiila mukhafafatun min athaqiila waa maxay waa annadii tansibu lisma wa tarfacu lkhabar ahayd ma garanaysin anna ina akhawaadkeega ahayd annadiioo nuunka xarakaysan la jaray anna sow laba nuun maaha nuun reebanoo mudqama iyo nuun fadxisanoo mudqamu mudqamu fiihiya nuunka xarakaysan haddaad xadaftid maxaa soo hadhi an baa soo hadhi an kolkaa antani ma aha antii aynu naqaanay waa anna mukhafafatun min athaqiila baa la yidhaha tii shadnaydoo shadka laga daayey ama lasoo takfiifiyey kolkaa anta haddii calimi ay xagga hore ka marto waxaa la og yahay afcarabiga inayna anteenni ahayn wax nasbin jirtaye inay tahay mukhafafatun min athaqiila waana qaطcan waa itifaaqan haddii ay antu noqoto mid uu danni xagga hore ka marayna laba wej baa ku bannaan in mukhafafatun min athaqiila laga dhigo ina camal samaynin iyo in laga dhigo tii camal samaynaysay ee naasibada ahayd masteriyadii labadaa wej baa ku bannaan washtaradtu waxaan shardiyey allaa tusbaqa inaan lagala sabqin almasderiyatu masteriyadii bicilmin wax cilmi faa'iideeya muطlaqan muطlaq ahaan walaa bidannin wax danni faa'iideeya fii axadi alwajhayni labada wej midkood ixtiraazan waxaan iskaga ilaaliyey can ilmukhafafati min athaqiila tii haqiilada laga soo takfiifiyey xaalaatu an almasderiya anta masderiyada ah xaalaadka ay yeelanayso biictibaari maa qablahaa waxa ka horeeya marka la qiimeeyo anta masderiyada ah bal hadda xaalaadka ay yeelanayso ayaynu eegeynaa anta masderiyadihi biictibaari maa qablahaa antii haddaba waxaa inoo soo xaasilgaroobay antu inay afar qaybood tahay af carabiga an masderiye ah oo wax nasbisa an mufasiro ah oo taynu ka soo sheekaynaya an zaa'ida ah oo tan kale iminka ka sheekaynaya an mukhafafatun min athaqiila la yidhaah afartaa an baa jira afartaba halkanaad ka qaadanaysa an waa imise qaybood baynu nidhi af carabiga waa arbaca an masderiye ah waa kow iyo an masderiye ah waa kow iyo an mufasiro ah waa laba iyo an zaa'ida ah waa saddex iyo an mukhafafatun min athaqiila afartaa an haddaba afartaa an u kala fiirso oo zaa'idada iyo mufasiradu ma camal falaan masderiyaduna ficilka mudaaric bay nasbisaayo waa teenin mukhafafatun min athaqiilana tansibu lisma watarfacu lkhabaro waa iniya akhawaadkeygii bay ku biiraysaa afartaasaa an loogu dhawaaqa walxaasilu waxaa xaasila anna lian an waxa u ahaaday almasderiyati ee masderiyada ah biictibaari maa qablahaa waxa ka horeeya marka la qiimeeyo alaaa xaalaatin saddex xaaladood antu saddex xaaladood bay yeelanaysaa waxa ka horeeya marka la eego ixdaaha midkood an yataqadama calayha inuu ka hormaro weeyi maa yadullu wax kutusiya cala alcilmi cilmi wax kutusiya ama calimo ha ahaado yaclamu ha ahaado ra'aadii bimacnaa calimo ahayd ha ahaado fa haadihi tani haddaba mukhafafatun min athaqiila weeyaan laa kayr anta haddii calimi ay xagga hore ka marto waa maxay mukhafafatun min athaqiila wax kaloo bannaan ma jiro wayajib waxaa waajiba fii maa bacdaha waxa ka dambeeya amraani laba amar ficilka ka dambeeyana laba amar baa lagu sameeya axaduhumaa midkood rafcuhu in la rafciyo weeyaan wahaani haaniguna fasluhu in laga fasliyo weeyi minhaa iyada eeg waxaa laga faslinayaa ficilkii iyo antii ayaa lakala faslinaya o lakala saaraya bixarfin oo min xuruufin arbaca afar xaraf midkood baa lagu kala saaraa anta iyo ficilka mudaaric wahiy xarfu tanfiis waxaa laga yaabaa in sin lagu kala saaro maxaa kamid a xarfu tanfiis lagu kala saaray calima an sayakunu calima an yakunu buu ahaa in maogtahay yakunu waa mudaarica an markii la geliyey seed ugu dhawaaqay calima an yakunu saw maahayn anta iyo yakunuda waa in xarfu tanfiis lagu kala saaro xarfu tanfiisku waa siin iyo sawfa maxaad odhan haddaba calima an sayakunu wa xarfu nafyi xarfu nafyina waa lagu kala saaraa afalaa yarawna anlaa yarjicu ilayhim qawlaa afalaa yarawna war miyayna arkay ogeyn afalaa yarawna war miyayna ogeyn anlaa yarjicu anta halkaa ku jirta maxaa ka horeeya may anta maxaa ka hor yarawna ra'aadaa laba macnaad ka dhigi ama calimaad ka dhigi ama dannaad ka dhigi kolkaa calimo ka dhigo laakiin afalaa yarawna war miyayna ogeyn ayna cilmi ulahayn antaasi waa bimacnaa calimo sow maaha haddaba markay bimacnaa calimo noqotay ee mukhafafatan min asaqiila aynu ka dhignay anta iyo yarjicuda maxaa lagu kala saaraya mar xarfu tanfiis sidaa calim ansa yakuun oo kale marna xarfu nafyi oo waa laada anta iyo yarjicuda maan laa lagu kala saarin marna waxaa lagu kala saaraa wabiqad wa qad baan doonayaa qad baa lagu kala saaraa calimtu an qad yaquumu zaydun calimtu waxaan ogaaday an qad ablaqu an qad yakunu zayd an qad yaquumu zaydun waa mukhafafatun min asaqiila calimaa ka hor martoo anta waa kalaga horreysiiyey ka afraadna low oo an low yashaau allaahu lahada annaasa jamiican an iyo yashaaudii low baa lagu kala saaray walxaasil waxaa xaasila ana lian waxa u ahaaday almisteriyati ee misteriyada ah biictibaari maa qablahaa waxa ka horeeya marka la qiimeeyo alaaa xaalaatin saddex xaaladood ixdaahaa saddexdaa midkood an yataqadama calayha inuu ka hormaro weeyi ma yadullu wax kutusiya cala alcilmi cilmi fa haadihi tani mukhafafatun min asaqiila weeyaan laa hayr wax kaloose bannaan ma jiro wayejib waxa waajiba fii maa bacdaha waxa ka dambeeya waa mudaaric eh amraani laba amar baab ayaa waajiba axaduhumaa midkood rafcuhu in la rafciyo weeyaan mudaarica wahaani haaniguna fasluhu in laga fasliyo minhaa anta bixarfin lagaga fasliyo oo min xuruufin arbacatin afar xaraf midkooda wahiya xarfu tanfiis weeyi wa xarfu nafyi weeyi wa qad weeyaan wallow faalawalu ka hore xarfu tanfiiskaihi naxu calima wuxuu ilaahay ogaaday anhu shaniya sayakunu an sayakunu antaa marka la macnaynayo ismigeegu waa halkaa ku jirta anhu shaniya sayakunu inuu ahaan doono wathaanika haanigiihina naxu afalaa yarawna miyayna ogeyn anhu shaniya laa yarjicu ilayhim inuuna usoo celinayn qowlan hadal war inuuna la hadlayn miyayna ogeyn wathaalidka saddexaadna naxu calimtu waa calimtu waxaan ogahay anhu shaniya qad yaquumu zayd zayd inuu istaagi والرابع كافراد ننحو أنه شأني لو يشاء الله إلهي هدو دورو لهذا الناس ضدك وهنون لها جميعا أفرتي بوضيسا وذلك لأن قبله وحكه الرأي أفلم ييأس الذين آمنوا باكه الرئيسة أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا أيا كه الرئيسة ألو يشاء الله ذوي يعني موكتاي واحد سوي دينيسا ورأنتن معلما كه الرئيسة ما ظننا محا كه الرئيسة أنت وحكه الرئيسة أيضا ما يكون قرنتها allow yashaa allahu da wax ka horreeya mu jiraaba sheekhaa sheegayo wuxuu yidhi wadalika liana qablahu afalam yayas aladiina aamanuu afalam yayas miyayna quusanaynin aladiina aamanuu wa macnaahu waxa weeyaan fii ma qaalahu lmufasiruun mufasiriintu siday yidhaahdeen afalam afalam yaclam miyayna ogeyn yayastaasi waa yaclam buu ku leeyahay wahiya lugatu naqnaqac ree naqac luqadooda iyo wahawaazin weeyaan ree ree naqac iyo ree hawaazin ayaa sidaa iyagu u aqriya buu kule ayaa sidaa ugu dhawaaqa oo yayasta bimacnaa yaclam ka dhiga qaala suxaym waa gabayaagoogii ninkii suxaym la odhan jiray wuxuu yidhi beydkanuu tiriyey aquuluu lahum bishiicbi id ya'siruunanii alam tay'asuu anii ibnu farisi zahdamiin niman buu la hadlayaa ee ma og tahay niman buu la hadlayaa nimankaa uu la hadlayo waa qoom buu la hadlayaa isagay qafaasheen laag yar bay dhex geliyeen laag yar ayay dhex geliyeen kolkaa waxaa jira markay qafaasheen ayuu gabaygan u tiriyey aquulu waxaan ku idhi lahum iyagii maxbuus baa isagu asiir buu noqdo qacanta lagu dhigay waa waxa weeye m markii la qafaashay ee qacanta lagu dhigay ayaa welibana kayn cidla'a lalaga tegey shicbi waa laagaha iyo buuralaydi iyo kaynta adag weeyaan kayntii baa lala tegey isagoo maxbuusa oo la qafaashay halkaasuu gabay ka tirinaya aquulu waxaan idhi lahum iyagii waxaan ku idhi bishicbi meesha shicbi la yidhaha anagoo joogna buu leeyahay id ya'siruunanii marka i qafaasheen alamtay aswar miyaydaan ogayn ani anigoo ibnu farisi zahdam ninkii dagaalyahanka ahaa ee zahdam caanka ku ahaa inankiisii inaan ahay miyaydaan ogeyn war ani aabbahay baa la yaqaanaaye oo farisu zahdam la odhan jiray dagaalyahankii caanka ahay zahdam la odhan jiray weeyaan aabbahay eh miyaydaan sidaa ogeyn wuxuu leeyahy haddaad idishiinna waydan layni haddaad ihaysiinna halkaa igu hayn kari maysiinoo xoog buu igu fakini oo luxun sameeya buu leeyahy dagaalyahankaa caankaa aniga idhalay buu yidhi maxaynu inagu uga jeednaa afalamtay asu baynu uga jeednaa afalamtay asu quusasho maaha waa maxay macnaheegu markaa waa taclamu aquulu waxaan lahaa lahum iyaga waxaan ku lahaa bishicbi meesha shicbi annagoo joogna id ya'siruunanii marka ay qafaasheen alamtay asu miyaydaan ogeyn ani anigu ibnu farisi zahdam faris zahdam inankiisii inaan ahay ay alam taclamuu war miyaydaan ogeyn wayu'ayiduhu waxaa xoojinaya qiraa'atu bnu cabbaas afalamtay asudaas inay afalam yay asiduans inay afalam yaclam inay tahay qiraa'atu bnu cabbaas baa xoojinaysa muxuu yidhi afalam yatabayan buu aqriyey war miyuuna u kala caddaanin waa cilmigii moogta afalam yatabayan miyuuna u kala caddaan wa can ilfaraa'i farra waxaa laga sheegay inkaaru kowni yayas yayas ahaanteeda inuu inkiray bimacnaa yaclam wahwa daciifu fare ayaa yidhi arrinkaasi suurtagal maaha yayas oo yaclam ihi waa waxaan dhacayn buu yidhi waa daciif laakiin arrin aad iyo aad daciif waa weeyaan athaaniyata labaad saddex xaaladood baynu leenahay waa inaa calimi ka hormartaynu nidhiyo moogtahay athaaniyata labaad an yataqadama calayha anta waa inuu xagga hore ka maro dannun danni fayajuuzu waxa bannaan an takuuna inay noqoto mukhafafatan min ahaqiila fayakuunu xukmuhaa xukunkeegu wuxuu noqonayaa kamaa dakarnaa sidaynu soo sheegnay ويجuز waxa banaan an takuuna inay noqoto markaasoo kale naaصibaةa wahو اأrjax isagaana raajixa fi اlqiyاas واlأkثar isagaana badan fii kalaamihim kalaamkooga walihaada sidaa darteed ajmacuu way ku ijmaaceen calى الnaصbi bay ku ijmaaceen fii qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa aliflaamiim axasiba الnaasu an yutrakuu an yutrakuudaasi qolana ma aqriin an yutrakuuna yutraku so afcaal kamse maaha haddii la naصbinayo maxaa lagu naصbiyaa xadfu nuun sow maa haddii la rafcinayana hubuutu nuun kolkaa qolo an yutrakuuna tidhi oo rafcisay ma jiro sidee ansa yakuunudii oo kale loo soo rafcinayey nas baa lagu ijmaacay anta maxaa ka hormaray wax danni faa'iideeya oo mee waa xasiba axasiba annaasu dadkuma waxay maleeyeen an yutrakuu in laga tegayo wakhtalafuu way isku khilaafeen fii qowlihi tacaala alla qowlkiisa waxasibuu waxay maleeyeen allaa takuunu inayna ahaanaynin fitnatun balaayaba allaa takuunu baa jirto oo la rafciyo wa anta mukhafafatun min ahaqiila markaa allaa takuuna ayaa jirto oo la nasbiyo anta waa masteriya markaa wixii dani faa'iideeyena labadaa wej baa ku bannaan waxasibuu waxay maleeyeen anhu sha'niya laa takuunu inayna noqonaynin fitnatun fitnaba fa quri'a bilwajayn labada wejiba waa la aqriyey ee sidaa la socota ahaaliata saddexaad allaa yasbiqahaa cilmun cilmi inuuna ka hormarin weeyaan walaa dannun malana fayatacayan waxaa caynoobaya kownuhaa ahaanteeda naasibatan ay ahaato kolkaa tii wax nasbinaysa bay markaa noqonaysaa ka qowlihi tacaala alla qowlkiisaba weeyaan waladii ka admacu an dabcayo an yakfira lii inuu ii dhaafo khadii'atii khaladkayga ilaahay naxariis badana waa nebi ibraahim calayhi salaam wuxuu leeyahay waladii admacu an yakfira lii khadii'atii waa hadda ka an damcayo inuu ilaahay khaladkayga iyo gefkayga iyo dembigayga ii dhaafo uu iga asturo ilaahay naxariistiisa lagama quusto bashar baa tahay hadduu khalad kaa dhaco waa la noqdaa allah loo noqdaa subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim isagoo nebiya ayuu ducadan aqriyaya ayuu leeyahay waladii admacu an yakfira lii khatii'atii damac ma taqaanaa damcu waa ninku wuxuuna aada u rajaynaynin markuu damco eeg addoonku markuu macsiyo badnaado in badan ilaahay caasiyo ilaahay uu ka fogaado wixiisu damac buu noqonaya oo damcaya haddana ha quusanin waa inaad ilaahay damacdid naxariistiisa xadiidkan tirmidiga ku qorani muxuu ahaa haddii aad ilaahay ula timaadid subxaanahu wa tacaala cirka muggiisa ama dhulka muggi oo dunuub ah haddana ilaahay aad la kulantid adigoon u shariig yeelaynin oo dembi dhaaf alla weydiisanaya ilaahayna intaa muggeedoo dembi dembi dhaafa ayuu kuula imanaya intaa muggeedoo dembi dhaafa ayuu kuula imanaya ilaahay naxariistiisa waxa kaaga filan caafimaadkan iyo suuradan quruxda badan aynu haysanno mid weydiistay inaguma jiro kuma lahaa kumaa yidhi ilaahu markaad abuuri doontid jinac hayga dhigin ama quraanjo hayga dhigin ama xayawaanka kale xoola hayga dhigin ilaahay isaga sidan ino waxa wey waa naxariistiisa weeyaan naxariistiisay ka mid tahay ahaalisata saddexaad allaa yasbiqahaa inuuna ka sabqin weeyaan cilmun cilmi walaa dannun dannina فيتعين وحا عينوبي كونها إني نقطنا ناصبة كقوله تعالى والذي كأطمع أن ضمعي أن يغفر لي إنه إرداف خطيئتي خلت كيغا وأما إعمالها عمل سينتي هذا مضمرة يدو مضمرة العمل سيو فعلى دربين ولا بقيبات لأن إضمارها إضمار كيغو إما جائز إنه نقضه أو واجب إنه نقضه أنتم مركي حتفنت هاي شقيني سواء لا بقيبات أن واجب أحدفن iyo an jaa-is u xadfan labadaasay kala noqonaysaa cashiradeennan dambe ayaa ka warrami doona antu markay waajib u xadfan tahay iyo markay jaa-is u xadfan tahay si aad u badan buu sheekhu u faahfaahiyey casharkan markii aynu eegno dee bal insha allah isagaynu la sugi doonaa qaybihiisa dambe ilaahay noogu joogo bisxiim wa amaa icmaaluhaa soo halkaa noogma joogin wa amaa icmaaluhaa camal siinteeda mudmaratan iyadoo mudmara la camal siiyo iyadoon muuqan weeyaane fa calaa darbayni laba qaybood ayay ka kooban tahay lianna idmaarahaa idmaarkeegu imaa jaa'isun jaa'is inuu yahay idmaarkeegu inuu jaa'is yahay aw waajibun iyo inuu waajib yahay labadaa mid weeyi anta mudmaradiihi ama waa jaa'is ama waa waajib fa ajaaza fii masaa'il halkaa faajaaza miyuu yidhi faljaa'izu daasa saxa faajaazadu waa khalad faljaa'izu haye faljaa'izu fii masaa'ila ka jaa'iskiihi masaa'il buu ku sugan yahay oo masaa'il buu ka kooban yahay ixdaaha midkeed an taqaca waa inay dhacdo bacda caaifin bacda xarfin caaifin xaraf caadifa oo cadfaya oo masbuuqin lagala sabqay bismin khaalisin ismi khaalisa min ataqdiiri ku qadarid bilficli ficil lagu qadarayo ka khaalisa ismi aan ficil lagu qadaraynin ismi aan ficil lagu qadaraynin markii xarfu cadafku uu daba dhaco xarfu cadafkuna amaa uu wow yahay waawilmiciyo amaa faa-u sababiyo ismigan khaaliska ah ee la cadfayo waa mister marley sidaad dareemaysid ismi mistera ayaa ayaa macduufu calayhi oo wax lagu cadfaya ficilka mudaaricna waa la cadfaya haddaba ficilkan mudaaricee wowga sita amaa fa'da sita wowgu amaa waa maciyo fa'duna waa sababiya sidaad dareemayside ficilkaa mudaaric ee misterku ka horeeyo misterkaa ka horeeyana lagu cadfayo waa mansuub baa laga dhigaa wowgan amaa fa'dan an ka dambayso oo xadfan ayaana nasbinaysa almuhim ficil baa la cadfaya oo mudaarica macduufu calayhiga lagu cadfaya waa ismi khaalisa oo wuxuu khaalis ka yahay min ataqdiiri bilficli waa maxay min ataqdiiri bilficli ficilin lagu qadarada waa maxay wuxuu khaalis ka yahay in ficil lagu qadaro bimacnaa waa mister ficil baa la cadfaya misterna waa lagu cadfaya intaa weeyaan warku xarfu cadafkuna waa waawil maciyo ama faa-u sababiyo abulka war xuruuf kalena way jirtaa hadda owduna way dhacdaa oo waxbay cadaftaa owda iyo fa'da iyo wowga iyo basha intaasiba way cadfaan afar baa afar xarfulcadaf weeyaan ixdaaha midkood an taqaca waa inay dhacdo bacda caaifin caaif dabadii caaifka oo masbuuqin lagala sabqayo bismin khaalisin ismi khaalis ah min ataqdiiri bilficli in ficil lagu qadana khaaliska ah ka qowlihi tacaala alla qowlkiisoo kaleba weeyaan wamaa kaana libasharin bashar uma aha an yukallimahu allaahu ilaahay inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi inuu kula hadlo mooyaane aw min waraa'i xijaabin xijaab gadaashii inuu kala hadlo mooyaane aw yursila inuu usoo diro rasuulan rasuul mooyaane ilahay basharka saddex dariiq buu kula hadli karaa inuu waxyi ilaahay kula hadlo subxaanahu wa tacaala iyo in min waraa'i xijaabin alle hadalkiisa inaad maqashid iyo in rasuul laguu soo diro aayaddaa waxaynu u daynaynaa mufasiriintaynu u daynaynaa macnaheega mufasiriinta ayaynu u daynaynaa aayaddaa macnaheega waayo ahlu tafsiirka ayaa awlaa bitafsiir iyaga ayaa xaq leh haddii aad u baahatiinna waynu taaban karnaa wamaa kaana libasharin bashar uma aha an yukallimahu allaahu alla inuu la hadlo ilaa waxyan waxyi ahaan inuu kula hadlo mooyaane aw min waraa'i xijaabin xijaab xaggiisa dambe inuu kala hadlo ama gadaashii mooyaane aw yursila rasuulan rasuul inuu usoo diro haddaba waxaan doonaynaa kelmaddaa waxyan ah ee kelmaddaa waxaan doonaynaa aw yursila xarfu cadafku waa ow ficilka mudaaricee macduufkiina waa yursila maxay ku cadfaysaa waxyantii bay ku cadfaysaa ismiga khaaliskee masterkii waa kee waa waxyi waxyigumuna waxaa masterkeegi ahayn waxyan baa mastera fii qiraa'ati man qara'a cidda aqriday markaynu qaadanno oo min asabca toddobada ka tirsan binasbi yursila cidda yursila buu ku leeyahay nasbinaysa weeyaan markaynu qaadano yursila cidda nasbinaysa aw yursila odhanaysa wadaalika kaasi biidmaari an an baa la idmaaraya wa taqdiir qad taqdiirtuna waxa weeye ow an yursila wa an iyo walficluna macduufaan waxaa lagu cadfaya calaa waxyan waa ismigii khaalidkaa misterka ahaa ay waxyan aw irsaalan wa waxyan laysa fii taqdiiri lficil ficil taqdiirtii ma qabo ee khaalis buu ka yahay walow adharta an haddaad muujisid fi lkalaam lajaaza waa banaan yahay halkaasoo kale antu way iska muuqan kartaa waa jaais faljaa-isu fi masaa'ila way naga nidi aw yursila antaas waa la muujin karaa meesha aan qur'aanka ahayn qur'aankuna waa mutabaco sidii lasoo wariyey si ka duwan lama odhan karo laakiin ereygani hadduuna qur'aan ahayn sidanna way banaan tahay si kalena way in anta la muujiyana way banaan tahay wakadaa qowl shaacir gabayaaga qowlkiisa ayaa lamid a waa gabadhii ninkeega u gebyeysay gabadhii weeyaan waxay tidhi ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من لبس شفوفي ولبس عباءة إن بستير أما مرير إن اسكهودو oo wataqara cayni ishaydu ay ku qabowsato ayaa axabo ilaya ani xaggayga looga kalgacayl badan yahay min lubsi shufuuf dharka xariirtaa inaan xidho nin nin boqoraa khaliifkii idlaabaa guursaday laakiin khaliifkii ha guursadee reerkoogii ay ku dhalatay ayuu ka kaxeeyey reerkoogii markuu ka kaxeeyey reerkoogii markuu ka kaxeeyey khaliifku reerkoogii markuu ka kaxeeyey ayaa waxa dhacay mataqaanaa reerkoogii markuu ka kaxeeyey ayaa waxa dhacay mataqaanaa ayay gabadhii hooyadeed iyo ayeydeed iyo haberyarteedba weyday markaasuu isna qasriyey intuu geliyey uu guryihi si fiican usoo dhaweeyey ayaa waxa dhacay mataqaanaa ayay gabadhii dee gabaygan tirisay way cayday welibana si xun bay u cayday xataa walubsu cabaa'a inaan maro yaroo madow iska soo xidha bay tidhi ama bustay inaan iska soo huwado wataqara cayni ishaydu ay ku qabowsatoon tolkay iska dhex joogo ayaa axabo ilaya aniga looga kalgacayl badan yahay min libsi shufuuf dharkan xariirteedii xidhaysa bay tihi waxba dharkan ii tari maaya bay tihi qasrigii uu geliyey ayay haddana ka cayday waa tii qasriga laftarkiisa way caayaysay waa tii tidhi guri dabayshu ay dhinac kasta kaga dhabato oon ehelkayga ku dhex haysto ayaan looga kalgacayl badan yahay agtayda qasrigan adi keentay labaytun taksiqu riyaax waa tii odhan jirtay gabayga markay sii wadatay kaasaan anu ka jecelahay bay tidhi noloshii uu siiyey bay dhalliishay oo maraqan iyo hilibkan la cunayo jabla xooxa oon tolkay dhexdiisa ku helo ayaan anu agtayda looga kalgacayl badan yahay bay tidhi gabadhu way sii waday aad bay gebigayga usii wadatay qariibnimadu waa khatare ma og tahay qariibnimadu halisteeda weeyaan qofku hadduu qariib yahay xaq buu kugu leeyahay inaad soo dhawaysid laa tanharana gariiban xaala gurbatihi الدهر ينهره بالذل والمحن صفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولبس عباءة وتقر عيني إرقا تقرى عيني وجهدنا ما حين وجهدنا تقرب تقرب وحين وجهدنا فعل كمضارع تقرأ العطفي ismiga khaaliska ah lagu cadfay waa mister xagga hore yaalle waa lubsina ismiga khaaliskiiiy kolkaa taqara wa an taqara bay ka dhigan tahay halkaa anba haddaba ka maqan taqdiiruhu walubsu caba'atin wa an taqara cayni sidaa wa an taqara cayni weeyaan athaniya su-aasha labaadna an taqaca waa meelahay antu jaa-iska tee maog tahay lana muujin karo lana xadfi karo an taqaca waa inay dhacdo antu bacda laamuljarri laamuljar dabadii laamuljarkani waa laamu tacliil فسكرينتو لام الجر بيو هايستان لامك وحلم النصبية أم بان نصبية لامك وابا لام الجر وابا حرف با حرف جار ويا سواء وحا اسكم إذا كانت لتعليل لامك أما تعليل هو هذا وكقوله تعالى ألا قول كيسة وأنزلنا إليك وحن كبسو دجيني الذكر ذكر جنا كبسو دجيني قرآنك لتبين سيادو قبا يا مسد للناس ذاتك لتبين وصببتي لو سودجي وعلدي لو سودجي إن ذاتك الله كلا بيامي أحكام تودي باهدو ذا qofku baahiduu qabo qur-aanku ka helaya ummadeennan baahida rasmigaa dadkeenu ma yaqaaniin baahida rasmigaa waxay moodayaan cunto iyo cabitaan iyo meel la galo kolka qofku wuxuu isleeyahay shaqayso tanaa ku jirto ku qufulan shaqaysaa ku jirto ku qufulan baahida rasmigii tan maaha tani waa maalmo waa lixdan sanadood haddaad ugu badatid lixdan sano weeyaan oon la hubin welibana xataa inaad gaadhin baahida rasmigii waa balaayiin waa waxaan tiro lahayn waa aakhara waxaad u baahan tahay weeyaan baahida rasmigii halkee baad ka helaysaa bay kula tahay qur'aanka kariimkaa baad ka helaysaa iska ilaali inta ummada ilaahay halaagay una fiirso alla wuxuu ku halaagay si adigu aad iskaga ilaali si aadan ummadihii u noqon iska eeg oo qur'aanka dib u aqri oo dadku ilaahay jecel yahay baak ilaahay wuxuu ku sifeeyey ama uu ku tilmaamay si aad iskugu daydid inaad tilmaamaha ama sifooyinka aad yeelatid ilaahayna uu kuu jeclaado subxaanahu wa tacaala waanzalnaa ilayka waanu kugu soo dejinay nebiyullaahi moxamedow addikra dikriga oo qur'aanka a baanu kugu soo dejinnay litubayina si aad ugu bayaamisid linnaasi dadka aada axkaamtooda iyo baahidooda ugu kala bayaamisid waa halis weeyaan wa qowlihi tacaala litubayina laamkaasi waa laam waa laamkii xarafka jaar ama laamu tacliil ficilkan mudaarica tubayini waa mansuub waxaa lagu nasbiyey laamka dabadii an ka maqan lian tubayina antaasi waa jaa'is waana la muujin karaa waana laga tegi karaa laakiin qur'aanku siduu ku soo arooray lagu soo wariyun baad lagu dayini carabiga ayay labada wejba ku bannaan yihiin qur'aankuna labada wejba uu ku soo arooray waxaad arkaysaa aayad anta la muujiyey iyo aayad antii laga tegey labada waad arkaysaa wa qowlihi tacaala iyo alle qowlkiisa inaa anagu fataxnaa laka waxaanu kuu furnay fatxan furid baanu kuu furnay fatxi mubiinan cad mubiin laba macnuu leeyahay amaa cad amaa wax caddaynaya kolka halkan waa bayin baa looga jeedaa inaa fataxnaa laka fatxan mubiinan fatxi cad baanu ku siinay baa la leeyahay nabiyullaahi moxamedow war sababta fatxigu waa maxay cilladdu waa maxay liyagfira laka inuu kuu dhaafo allaahu ilaahay liyagfira laka allah inuu ilaahay kaa dhaafo dunuubta haddaba liyakfira waa ficil mudaaricoo mansuuba waxaana nasbinaya waa an mudmaraa ama xadfan bacda laam waana jaa'is aw lilcaaqiba laamkaasi saw tacliil ma ahayn laamulcaaqiba iyaduna jirta laam laamulcaaqiba la yidhaha aw lilcaaqiba laamulcaaqibadu waa tan ka qowlihi tacaala faltaqatahu waxa qaaday muuse aalu fircawna fircoon aalkiisii baa qaaday liyakuuna lahum si uu ugu ahaado caduwan cadow iyo waxasanan mid ka warwariya nabiyullaahi muuse waa la imtixaanay isagoo yar iyo isagoo weynba waa la imtixaanay isagoo yar waa la imtixaanay oo sanadkii nimada la gowracayay buu ilaahay ayuu dhaliyey haaruuna walaalkiiya waxaa la tilmaamaa sanadkii inamada uu fircoon daayey buu dhashay laakiin muuse sanadkii inamada la gowracayey buu dhashay si alluunbuu ku badbaaday hooyadii baa loo waxyoodo waa tii u samaysay sanduuqa yar waa tii mi dunta yar ku xidhatay waa tii intay badda ku tuurta markii loo soo dhawaada basaasku ay meelaha kasoo wareegayaan waa lais og yihi ayay badda ku tuuri jirtay markay ka tagaanna way soo jiidin jirtay xadhigga ah saasay kaga soo saarin jirtay ilaahay cilmigiisa iyadoo badda ku tuurtay buu xadhiggii u go-ay siday mufasiriinta barh badani qabaan barh badanina way ku tuurtay barh badanina xadhiggii baa u go-ay markuu u go-ay waa tii baddu la tagtay waa tii warwashay wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi fa idaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam waxaa la yidhi inankaaga yar jaqsii an ardiciihi ma in nuugmada laga maarmaad moodeysaa welibana laba-a waxaa la yidhaha laba-a laba laba ma garanaysin waa anqarka ama dambarka ilmuhu caanaha u horeeyo jaqo ayaa la yidhaahdaa laba ama liba inkastoo anigu gabayaan lahaa an liba ku tiriyey faliba-u kalkitaabu mid kunta yaafican faliba-u kalkitaabu mid kunta yaafican nin baan ka hadlayey liba ama laba kolkaa waxaan doonayaa anqarka cidi kama maaranto waa halis weeyaan an wa awxaynaa ilaa ummi muusa an ardiciihi fa idaa khifti calayhi faalqiihi fi lyam badda ku tuur baa la yidhi dee m fircoon buu qacanta u galay inkastay mufasiriinta barhkood ay riwaayooyin cajiiba sii wariyaan ay yidhaahdiin intuuna u gelin qacantiisa gabadh baa ka xanuunsatay finan baa ka soo baxay waxaa loogu faaliyey ilmaba wax badda laga heli doono ciidankiisiibuu badda u diray waxay soo jeexeen baddii bay wax ka soo jeexeen halkii ay soo jeexdeen ayay kalluunkii wausoo wax usoo gelayeen buu usoo galay halkii bay ka heleen way isku qabteen aduu almuhim qur-aanku wuxuu sheegay in badda lagu tuuray fircoona uu gacanta ku dhigay laakiin wasi wasiiladii qur-aanku ma caddaynin waxaa jiray markay gacanta ku dhigeen ay soo qaadeen waa kii markiiba dareeme yidhi allah waan garanayaa buu yidhi kan qoladii aan carruurtooda leeyayey baa intay dhashay badda ku tuurtay waan dilayaa xaadkii uu qabay baa kala hadashay ma garanaysa inay xaaskiisii waanisay maxay tidhi laa taqtuluuhu casaa an yanfacana aw natakhidahu walada wahum laa yashcuruun war haddii